bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafayla weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hiraamnama ee idaacadda rediw baydhabahaanshaanka door korona weerar madaafiya oo laga qaaday saldhigyaal ah gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo agaasime guud magacaawi madaxtooyada villa soomaaliya iyo la taliyaha iyo hay-adda nisa oo magacaawi taliye qara sarkaalka dili oo kudhiya shabeellaha dhexe ciidamo la shaldhadhiki maleeshiyaadkii ka dagaalamay gobolka hiiraan akhbaaraadka banaanka raabnimaad un reediyo baydhaba senhayti dhegaystayaal weybaanka door karoon taalibaan oo ka dhawaaqday dowlad ku meel gaare hiraafeyle dhegaystayaal weyb waa hiraabnimo arbaa ee u taariikhdana yeeta toddobada bilo sagaalaad sebteembar labada kun labaatiyo kowka andaasi wayaana qodobadii warkaan hiraamnama idaacadda rediyo baydhabahanshaan ka door karoonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahasan doorfayla hiraabfayla dhegaystayaala xubno ku tirsan ururka al-shabaab ayaa wayba la sheegay inuu xalay weerar madaafi ah iyo ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya kaleta kalayin degmada awdheeg leh ee gobolka shabeellaha hoose dad goobjoogyaa leh dad goobjoogayaal ah yowayba iyo sheegeen in iyo marqur ah iyo wada dheegeen madaafiha kudhiyaasa degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasayna kudhiyaayeen gudaha xirada iyo agagaarshe wararka ayaaba intaasiyo kasii darahayna in weerarka madaaficida useayo ka dhaawacmen ilaa li qof oo oo shacab hanaas oo kasogonay guryo ka dhow saldhigga ciidamada dowladda ee degmada awdheegle ciidamada dowladda yowayba la sheegay in yodhinisho iyo ku jawaabeen weerarka hoobiyaasha ee ankakooy dhinaca cururka al-shabaab weybana wararkii raabnimaada uun helayna iyo sheegahayna in ciidamada iyo wadan howlgallo ku dhange ururka al-shabaab wali warara dhegaystayaal ha korra wararkan iyo barnaamijyadana dembiya ku dhegaysado doontan haddii ee buunara alla ku nagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa wayba uuse magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka la taliyaha amniga qaranka iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa taliya ku meel gaari ang magacaabay taliska nisa magacaawistan weyba warbaahintan akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyda ee cabdirashiid
waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda oo mudnaanta siinaya dardargelinta horumarinta iyo joogtaynta howlaha baaxadda leh oo horyaalla hay-adaha amniga waxa uu xeer madaxweyne ku soo saaray qodobadan soo socda qodobka koowaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu aqbalay iscasilaad uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir isaga oo ku bogaadiyey shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habaynta hay-adda muddadii uu hogaaminayey qodobka labaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu u magacaabay gaashaanlo sare yaasiin cabdilaahi maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir inuu si kumeelgaadh ah u hogaamiyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga magacaabayo taliyo cusub oo ku yimaada hab waafaqsan shuruucda iyo dastuurka kumeelgaadhka ee dalkeenna qodobka saddexaad madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane cabdisiciid muuse cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxa uuna madaxweynuhu ku ammaanay shaqadii hufnayd ee uu ka soo qabtay taabagelinta siyaasadda amniga qaranka qodobka afraad madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasiin xaaji daahir xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ugu dambayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu isugu yeedhayaa kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka siddeed iyo tobanka bishan sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waad mahadsantihiin
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dabacan wayba aan isku weeri doona kulan iyo weedhadaya guddiga amniga qaranka tumiyo siyeedkan sebtembar tumiyo siyeedka bilan sebtembar lamada kun labaatan iyo kowka si guddiga lanku horjeediyay warbixinta laku dalbadi ee laku dalbadi hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka weli warka hiraabnamo ee radio baydhabo ayaa dhegaystayaal si toos aan la socotan ciidamo la shaaldhadhiki maleeshiyaadkii ka dagaalamay gobolka hiiraan ciidamo ku tirsan haanghoogga dalka iyo amisom ayaa la shaaldhadhiki lamada maleeshiya beelood ee maalmoogii laha dhaafi dagaalka uusa ka dhex mari deegaanka deegaanka kabaxanley ee duleedka waqooyiga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamadan oo is hogaamiyahaya taliyaha guutada shanaad qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka hooga dalka maxamuud xasan ibraahim bakay yaweyba uusa shaldhadhikay maleeshiyaadka dagaalamay si xaaladda landeji taliya bakay oo warbaahinta la hadalay yaweyba uusa sheegay inay ku guulaysteen in habadda la roojiye si lanshala qaada lamada maleeshiyo beeleed ee ka dagaalamay deegaanka kabaxanley ee gobolka hiiraan waybows intaasay ka daray inay la kulmeen odayaasha dhaqanka mid ku mid a beelaha dagaalami sidoo kalena dhinaca kale la kulamo doonaan sida wal si walwalba miiska wadahadalka lanwada sheeno amase lankuwada dhammaay dhinaca deegaanka kabaxanley ee duleedka waqooyiga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo toddobaadadii ka dambeeya ee lamaad oo xiriira wayba ku dagaalamahaya lama maleeshiyo beeleed waybana la sheegay in dagaaladaas iyo ka dhimadan in ku badan labaatan qof qara sarkaal ku dili oo ku dhihi gobolka shabeellaha dhexe qara oo ha qaraha yahay minada nooca dhulka la geliyow oo meelaha dheer lakohegow iyo weyba iyo ku dhiiday tuulada gololey ee kayaala wadada hariiriyaasa degmada balcad iyo magaalada jowhar ee gobolka ee xarunta maga gobolka xarunta hirshabeelle weybana ondhow degmada balcad weybana uuse ku dhaladay khasaaraan iska jar ah dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal iyo weybaahayo sheegayna in qaraha uuse qabsaday mid ku mid ah baabuurta iyo wadadan ciidamada waybana qaraha uusa ka dhimaday sarkaal ku tirsanay ciidamada militariga soomaaliya kaas oo laka magacaabo jiray yaasiin cabditaahow sarkaalka ayaa caankahay gobolka shabeellaha dhexe waybana uusa in badan ku qeyb qaaday dagaalo deegaano dhowre oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe laguku saari maleeshiyaadka ururka al-shabaab ciidamada gurm ciidamo gurmade oo kubahi degmada balcad yoibaaha iyo derana meelo qaraha la kala fiirsaday ciidamada iyagona meelaas ku qaadi meydka yaasiin cabdi toohow oo ahay sarkaal ku tirsanaya ciidanka hooga dalka iyo askari kale oo ku mid ahay ilaaladiis oo qaraha walku noqday wadada hariiryaasa magaalooyinka baled magaalooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe yowibaa dhowr jeer ku dhiyay qarahyo miino iyo weeraro toos ah oo laka dilay saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle waybana mas-uuliyiinta waybana mas-uuliyadda weerarkaasay sheegday maleeshiyaadka ururka al-shabaab meel dhegeystayaal warka hiraabnamaysin ku dhegeysta itaagna weyba idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka dhinaanka taalibaan ayaa weybaya ka dhawaaqday dowlad kumeel gaare taalibaan ayaa ka dhawaaqday dowlad kumeel gaare taas oo is hogaamiyi doona ka ku mid ah aasaasyaashii ururkan taalibaan sidoo kale weyba jira qof mar hay-adda sirdoonka maraykanka f b i da iyo eedan doondoona si dembiile ku hay dalshe kaas oo isu noqdi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdan ku meel gaarka ee lagu dhawaaqay afghanistan dowladda ayaa wayba hogaamiyi doone mullah maxamed xasan aqundha iyadoo oo qofka kale ee ku mid e aasaasayaasha taalibaan us iyo mullah cabdulaqani bader isu noqdo madaxweyne ku-xigeenka sida isu sheegay afhayeen war afhayeenka war afhayeenka oo warbaahinta goobta kula hadlay zabihullah mujaahid oo ah afhayeenka yoibaantaasi ayuusa ka daray in ogyin in dadweynaha iyo sugahayan ka dhawaaqista dowladda cusub ee taalibaanta la baha doonta taalibaan ayaa la wareegtay inta badan ee dalka afghanistan saddeed toddobaad ka hor ka dhawaaqista wasiirada ku-meel gaarka yaa ah tallaabo iyo horey aan qaadeen taalibaan saame sameynta dowlad ku-meel gaare saraawidiin qani oo ah wasiirka cusub ee ku-meel gaarka arrimaha gudaha yaa madaha yaa ah madaha kooxda min yaa ah madaha kooxda mintidka ee lankasow shabakadda qani warkii dhegaystayaal hiraabnimo ee idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaystaaseen anta iyo ninka egye warka hiraabnimaadun waa intaas idinku jeeday anigoo ah injineer sabriye meela qaybta farsamada aan fidhay saaxiibkay borow dhegaystayaal warkan ko kale lamadan timarkale hawada dib uun kulamaana amaanaala